waxaa xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa laga hirgeliyey xarunta caafimaadka faad medical oo ka shaqaynaysa adeegyada caafimaadka ee daryeelka iyo beerista timaha qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka somalilan ayaa ka qaybgalay madasha xafladda xarigjarka ay ka dhicisay waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay mustafa caliil xuseen oo ah gudoomiyaha xarunta caafimaadka ee faad medical waxa uu sharaxayaa adeegyada caafimaad ee xarunta ay bixinayso iyo waxa ku dhaliyay hirgelinteedaba
adeegyada timo beerista ugu horeyso iyo qurxinta iyo daaweynta faa'iido badan bay dalka u leedahay oo ugu horeyso inay dalka soo geliso dhaqaalo badan dhaqaalahaasoo uga imalaya wadamada jaarka oo dad badan ayaa jabuuti iyo nooga imaada etoobiya kuwaasoo timaha beeralaya markaa siyaabo kala duwan hadday tahay dakhli amba kasoo helaya qaybihii immigrationka amba diyaaradihii amba dhaqaalo badan hoteeladii ayaan soo gelinaa waxay fad markaa ay u suuro gelisay dadkeenii la dhibaatoon jiray mataqaana inay turki tagaan oo mataqaana dhaqaalo badan iyo wakhti badan ka baxo in iyaga oo baradooda jooga ay mataqaanaa ay tintoodii usoo saarto oo ay mataqaana maanta dad fara badan oo dadkeena labeynta ah ay maanta tima aada u qurux badan ay leeyihiin dhaqaalahaanna ay awoodayaan oo mataqaana dhaqaale awoodayaan aan ugu samaynay waxaan guud ahaan ugu baaqayaa dhalinta somalilan iyo bulshada ciddii danaylasa amba ka cabalasa bahasha bidaarta ah maanta waxaan leenahay maanta beero
qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka iyo wasiiro ka mid a maamulka somalilan ayaa dhiirigeliyey xarunta cunsub ee timibeerista faad
meeshanoo hore taariikhdeeda geeska afrika iyo waddamada jaarkaba ka furan ku soo dhowaada ayaanu leenahay si gaara bahweynta siyaasadda ku jirta ee bidaarleyda welibana xisbigii hore ee maanta xisbi xaakimka ah oo rag aada u bidaaro badan ay ku jireen halkan hamoogaanina baan leeyahay haddaad xisbi maanta maxaafidaad noqoteen idinkuna kooteshanada ugeeya rag badanoo asxaabna dhukurin baa ku jiray marka nimankaa u beera insha allah muddadaa shanta sane ay xilka hayaan timaha u beera waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ka dhiga ganacsigii guulaysta waxaa la rajaynayaa ganacsigaasi dadaalka la soo geliyey iyo tacabka la soo geliyey iyo midhihiisaa muuqda oo dhallinyaro fara badan iyo dad badani ay ka faa'idaysteen inuu noqon doono kii midho dhala waxay horseed u tahay ganacsiyada noocani waa kuwii loo tegi jiray dalka dibaddiisa ee dalxiiska loo tegi jiray arrimaha caafimaad ku jiri jireen dhaqaalo badan baa dalkeena kaga bixi jiray dad badan baa fursad u heli jireen inay dibadda u baxaan oo adeega loo soo qabto waxaan ku faraxsanay adeegaasi maanta dalkeena inuu yaallo inay joogaan farsamo yaqaano iyo dhakhaatiir turkiya marka runtii waxaan aaminsanahay inay tahay jaanis fiican oo aad wakhti badan ku lumi lahayd ood safar u geli lahayd maanta inaad hargeysa ka helayso marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan isle waa horumar ay soo kordhiyeen nimankaa dhallinyarada ah ilahi waxaan u baarigayaa ilahi waxaan uga baryaa inay u suurto geliyo macaamiisha u baahan maha keliya timaha ee u baahan garhka iminka dhallinyaradu garhka aad bay ugu faanaane iyo sunayaasha labadaba anuu in suuliya waaweyn waxaa kastamar ma noqon karo laakiin waxaan jecelahay inaad xarumaha daryeelka iyo beerista timaha ayaa ku soo badanaya deegaanada maamulka somalilan